faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
ismaan abin carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho kana doodaya miisaaniyadda waa aqrinta saddexaad ee ku noqoshada miisaaniyadda sanadkii sii dhammaanaya faahfaahino ka soo baxaya duqayn ka dhacday degmada jilib ee gobolka jibada dhexe puntland howlgal ku soo qabatay hoob iyo dadkii watay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka waa xarunta gobolka bari madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ka hadlay dad dhibaato ku haya deegaanada maamulkiisa uu ka arrimiyo dowladda federaalka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay bedeshay odayaashii saxda ahaa ee soo xili lahaa baarlamaanka galmudug iyo maamulka somalilan oo soo dhoweeyey ciidamo ka soo goostay maamulka puntland intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ku beegan tahay labada bisha labiyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan maamulka puntland ayaa soo bandhigay hub iyo agab kale iyo sidoo kale dadkii watay kuwaas oo lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maxamed karaama ciidamada booliska gobolka bari ee maamulka puntland ayaa howlgal ay ka sameeyeen xalay magaalada boosaaso waxa ay kusoo qabqabteen hub sharci darro ah iyo dadkii watay waxaana howlgalka hogaaminayay taliyaha qaybta booliska gobolka bari iyo taliyaha ciidanka gurmadka iyo saraakiil kale howlgalkani oo laga sameeyey bartamaha magaalada boosaaso ayay ciidamada booliska waxay gaadiidka ka fiiqeen bacaha madow ee puntland ay hore uga mamnuucday deegaanadeeda waxaana la sheegay in howlgalka ay ku qabteen gaadiid ay booliska ku raadjoogeen taliyaha qaybta booliska gobolka bari sareegaas xuseen cali maxamuud ayaa ciidamada booliska uga digay inay gudaha magaalada boosaaso hubka ku dhex mari karin iyadoo aan shaqo ku jirin waxaana uu sheegay in tilaabo looga in tilaabo laga qaadi doono dadka hubka sharci darrada ah ku dhex qaata gudaha magaalada taliyaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi awalan waxaan leenahay shaqaa socota asbuucyada tanna socotay shaqo ballaaran bay ahayd oo gobolka bari ka socota gaar ahaan degmada boosaaso ciidamadu ay howlgallo adag kaga jireen iyo magaalada daafaheeda meeshaan hadda taagannahay waa kontaroolka boosaaso xilliga iyo wakhtiguu yahay waad aragtaan iyo sida baaritaanka uga socdo waxaan rabnaa dadweynaha inay si dhow laamaha ammaanka dhammaantood ciidamadaa shaqada ku jira noocay yihiinba hadday biliis yihiin iyo hadday daraawiish yihiin iyo hadday b f yihiin iyo hadday b m f yihiin kulligood si wada jira waxaan leeyahay inay ula shaqeeyaan laamaha amniga oo gacan uga siiyaan dagarqabayaasha iyo kuwa dhibta ku wada oo ay xaqiijinayaan ciidamada baan sii kala dhahayaa iyagana waxaan leeyahay ciidamada aan shaqada ku jirin oo loogu talagalay inay goobaha ka shaqeeyaan oo aan shaqada iyagu ku jirin horena waan ugu sheegnay waxaa looga baahan yahay inay goobahooda ku sugnaadaan askarigii damme oo suuqa laga qabto waa arrintaasaan u jarayna qorigana waa laga qaadaya ganaax baa ku dhacaya mushaarkaa laga joojinaya ma dhici doonto askari suuqa soo aadi kara waxaa laga rabaa askari walba goobtiisa shaqada inuu joogo
warbixintaasi gobolka bari waxa ay u dambeysay warbixintii inoo diyaariyay waryahayga karaama maamulka somalilan ayaa soo dhoweeyey ciidamo cusub oo ka soo goostay maamulka puntland somalilan ayaa shalay deegaanka tale ee gobolka sool ku soo dhoweysay ciidamo badan oo ka soo goostay puntland kuna soo biiray xukuumadda somalilan ee hogaamiyey madaxweyne biixi ciidamada ayaa soo waa ciidanka ay soo dhoweysay somalilan ayaa tiradooda waxa ay dhammayd ku dhowaad boqol iyo konton askari oo ku gaashaaman gawaarida iyo agab kale oo dagaal iyagoona shalay si rasmiya ugu biiray somalilan wasiirka warfaafinta somalilan salemaan yuusuf cali koore ayaa ciidamadaasi si weyn ugu soo dhoweeyey deegaanka tale kuwaas uu hogaaminaya gaashaanle sare cali diiriye baalle wasiirka oo la hadlayay ciidamada ku soo biiray somalilan ayaa ugu horreyn uga mahadceliyey sida ay u doorteen inay u soo garab istaagaan somalilan islamarkaana ay u arkeen inay u arkeen inuu dhacay gobolkii puntland siduu hadalka u dhigay koore ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwii ugu adkaa ee muddo dhowr iyo toban sana ah ay isku hayeen deegaankaasi kuwaas oo goor dambe garowsaday in waxba kama jiraan ay tahay sheegashada puntland waa sida hadalka u dhigay somalilan iyo puntland ayaa iyagu inta badan waxa ay soo bandhigaan ciidamo kala taabacsan oo ka soo kala goostay labada dhinac xilli weli ay taagan tahay xiisada dagaal ee labada dhinac u dhexaysa ee iyadu ku qotonto gobolka sool dadweynaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa cabasho ballaaran ka muujinaya kooxaha iyagu ku hubaysan iskoolado kuwaasoo xilliyada habeenkii iyo maalintiiba dhac ugu geysta mar kale maxamed karaama shacabka ku nool degmooyinka yakshiid kaaraan madiine iyo xaafado kale ayaa ka cabanaya dhac xog leh oo loo geysto xilliyada habeenkii iyo maalintii oo ka dhaca xaafadahaasi kooxaha dadka dhaca oo wata hubka fudud ayaa gala wadooyinka waxayna kadib moobeelada iyo agabyada kale ka qaataan dadweynaha dadka ugu badan ee cabashada qaba ayaa ah ardayda iskuullada iyo jaamacadaha oo loo gala wadooyinka xilliyada maalintii iyo markii ay subaxdii baxayaan sidoo kale dadka ganacsatada iyo kuwa shaqada aada subaxdii wadooyinka loo galaa islamarkaana laga qaata wixii ay wataan dhacayo baarashada dadweynaha muqdisho oo markii hore keliya ahaa habeenkii ayaa hadda xilliyada maalintii si weyn ah looga dareemaya xaafadaha magaalada caasimadda ee muqdisho hay-adaha ammaanka soomaaliya weli kama aysan hadlin dhacayo qayladhaanta shacabka lamana oga sida ay dowladda soomaaliya uga jawaabi doonto qayladhaanta ka soo yeertay shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho
mahadsanid karaama weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaadow dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay bedeshay odayaashii saxda ahaa ee soo xulista ama soo xuli lahaa baarlamaanka galmudug waxaa soo taraya qayladhaan xoog leh oo ka soo baxaysa qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha dega galmudug kuwaasoo sheegay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ay ka saartay liiska odayaasha saxda ah beelaha ay ka soo jeedaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa laga bedelay odayaashii dhaqanka waxaana ka shaqeeyey saddex qof oo ka kala tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen odayaasha qaarkood oo la bedelay odayaal cusub oo aan ka tirsanayn boqol soddon iyo shanta qof ee dhaqanka beelaha soomaaliyeed sidoo kalena aan qeyb ka ahayn odayaashii hore ee soo dhisay galmudug ayaa lagu soo daray liiska waxaana laga saaray kuwo hore uga tirsanaa aniga oo qeybka boqol soddon iyo shanta oday dhaqameed ayaa layga saaray matalaadda beesha direed waxaa sidoo kale laga saaray odayaal badan oo aan aqaano dadka oo dhan ah ay yaqaanaan ayuu yidhi ugaas cali cagaweyne oo la hadlayay warbaahinta odayaasha dhaqanka liiska laga saara ayaa qaarkood diiday inay hadlaan waxayna sheegeen inay ku jiraan wadahadallo islamarkaana ay rajo ka qabaan in boosaskooda loo soo celiyo waxaana sidaas inoo sheegay qaarkood oo warbaahinta ay la hadashay horey ayaa looga digay in faragelin in la farageliyo odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan doorashada galmudug waxaase muuqatay in dowladda soomaaliya ay waddo faragelin toosa faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn ka dhacday degmada jiliib ee gobolka jubbada dhexe maalin ka hor diyaaradaha dagaalka dalka maraykanka oo gacan ka helaya ciidamada soomaaliya waxa ay duqeyn dhinaca cirka ka fuliyeen degmada jiliib ee gobolka jubbada dhexe waxaana duqeyntaasi faahfaahiyey maamulka jubbaland afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland cabdinuur ibraahim xuseen oo warbaahinta kula hadlay kismaayo ayaa sheegay duqeyntaasi lala beegsaday gaadiid uu la socday sarkaal ka tirsanaa al-shabaab laguna dilay afhayeenka ma sheegin magaca sarkaalka ka tirsanaa al-shabaab ee uu sheegay in duqeynta lagu dilay balse uu tilmaamay inuu ahaa mid dhibaato ku hayay shacabka soomaaliyeed maraykanka oo fuliyey duqeyntaas wax wara kama soo bixin waa wax wara oo ka soo baxay oo ku aadan duqayntaasi ilaa hadda ma jiraan waxaana ah maraykanka ay sheegeen inay faahfaahin ka bixin doonaan duqaynta iyo cidda ay ku dileen dowladaha maraykanka iyo sidoo kale kenya ayaa had iyo jeer duqaymo ka geysta gobollada jubbooyinka iyo sidoo kale gobolka gada ee koonfurta soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre ayaa ka hadlay weerarada lagu qaaday dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in al-shabaab ay weeraro badan ku qaadeen dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ah ay ka hortageen weeraro badan oo ay ku qaadeen al-shabaab dadka ka howlan dhismaha waddada khayre ayaa ku eedeeyay al-shabaab inay kasoo horjeedaan mashaariicda lagu horumarinayo dalka wuxuuna ugu baaqay hay-adaha kala duwan ee ammaanka inay la shaqeeyaan dhallinyarada soomaaliyeed si loo xoojiyo xasiloonida magaalada muqdisho koob iyo toban mar ayay al-shabaab soo weerareen dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye oo aan rajeynaya in lagu soo gabagabeeyo laba bilood gudahood ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya khayre oo la hadlayey warbaahinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafdagren oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay maamulka koonfur galbeed uu ku tallaabsaday sannadihii uu joogay horumar ballaaran islamarkaana ay jiraan dowlado taageero cusub u ballanqaaday sida uu hadalka u dhigay madaxweyne lafta gareen waxa uu sheegay in afar waa in safar uu dhowaan ku tegay dalka jabuuti loo ballan qaaday in dowladda jabuuti ay ka qayb qaadan doonto qalabaynta iyo dhismaha isbitaalka magaalada marka iyo dekadda degmada baraawe oo ah xarun rasmiga ee maamulka koonfur galbeed sidoo kale madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay jiraan dad aan jeclayn horumarka reer koonfur galbeed hase yeeshee dadkaasi aysan dheg jalaq u siin doonin waxauna sheegay ka maamulkiisa ama maamulkiisa inay ka go-an tahay horumarinta deegaanada maamulka koonfur galbeed ee iminka gacanta uu ku hayo xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa maanta oo isniina maanta oo isniina waxaa kulankii caadiga ahaa ku yeelan doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ajendaha maanta looga hadlayo kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu yahay akhrinta saddexaad ee ku noqoshada miisaaniyadda sanadkii sii dhammaanaya laba kun toban iyo sagaal xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xalay lagu wargeliyay inuu jiro kulan islamarkaana looga hadli doono akhrinta saddexaad ee ku noqoshada miisaaniyadda kulanka ayaa saacadaha soo socda ka furmi doona xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaana la filayaa inuu shir guddoomin doono guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa haatan waxaa horyaala ajendayaal dhowra oo looga doonayo ama laga doonayo inay meel mariyaan iyagoona kulamadooda todobaad toddobaadkii saddexaad waa iyagoona kulmaya toddobaadkii saddexaad warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinaya waxaa warka soo saaray saaxiibkii karaama dhanka farsamadan isaga ayaa iga saacidaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq bowr bayna farayaan